aan ku horumarnay sidii warkaba aad ku maqlayseen baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa maanta kalsoonidii kala noqday xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali khayre gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan oo saxaafadda kula hadlay muqdisho ayaa sheegay inay codeyn u qaaday kalsoonida kala noqoshada ah xukuumadda baarlamaanka taasina ay keentay in boqol iyo toddobaatan xubnood ay kalsoonidii kala noqdaan xukuumadda halka sideed xildhibaanna ay diideen wariyaha v o eda ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintan noo soo diray
xildhibaanada golaha shacabka ayaa ansixiyo ajendaha maanta hor yaalle ahaa arrimaha doorashooyinka waxaase adkaatay ka doodista ajendaha kadib markay istaageen xildhibaano ka tirsan golaha ayna diideen in la gudagalo ka doodista ajendaha la meelmariyey wasiirka amniga gudaha xildhibaan maxamed abuukar ducaale islow ayaa ahaa mudanihii ugu horreeyey ka biyadiiday ajendaha la meelmariyey isagoo hor istaaga guddoonka waxaana ku soo biira xildhibaano kale macaali wasiir wasiirkii amnigaa tahay fadhiiso taas wax kuma difaaci kartid dooddu way adkaatay fadhigan wuxuu isku bedela buuq iyo sawaxan guddoonka golaha ayaa isku daya sii wadista doodda iyo in xildhibaanadu ay fadhiistaan guddoomiyaha golaha ayaa isku daya fadhiisinta xildhibaanada diidanaa ajendaha wayse adkaatay waxaa la jabsha mikrofoon ay ku hadlayeen xildhibaanada golaha markay timaado ka doodista golaha dhexdeeda gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal ayaa ka dalbay xildhibaanada fadhiya golaha in codka kalsoonida u qaadaan xukuumadda uu hogaamiye ra-iisul wasaare khayre xukuumadda waxay ku fashilantay inay qabato shaqadii laga rabay oo doorashooda waxaan rabnaa colka kalsooni kala noqoshada inaan u qaadno inta odal u codaynay gacantaaga ha la soo tiriyo
gudoomiye mursal wuxuu ku dhawaaqay in codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda
sidaa daraaddeed guddoonka golaha shacabka wuxuu cod u qaaday kala noqoshada kalsoonida xukuumadda hadda jirta oo ra-iisul wasaare ugu yahay xasan khayre baarlamaankana sidaan ayuu codeeyey waxaa ogal u codeeyey boqol iyo toddobaatan xildhibaan waxaa diiday siddeed xildhibaan wax ka aamusay ma laha sidaa daraaddeed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya sida uu farayo dastuurka kumeelgaarka ah oo in si deg dega usoo magacaabaa ra-iisul wasaare iyo xukuumad waddankan gaarsiin karta fulin karta doorasho qof iyo cod ah muddadii loogu talagalay aad iyo aad umahadsantiin howlka ayaa mar qura isku bedela buuq iyo sawaxan mar kale
aadan fadhiiso aadan fadhiiso aadan shaqada baarlamankaa hor istaagay fadhiiso aadan shaqada baarlamankaa hor istaagay afriis idinkoo fadhiyaad hadli kartaan hadalaa idin siinayna allah
intaasi kadib waxaa saxaafadda la hadlay wasiirka amniga gudaha maxamed abuukar ducaale islow isagoo sheegay tillaabada ay qaadeen guddoonka golaha inay ahayd mid hareen marsay sharciga loona marin dastuurka wuxuuna ku tilmaamay fowdo halkan waxaa ku qoran ajendaha maanta ka doodista doorashooyinkaa ku qoran annaga waxaanaa helnay in guddoonka ay ku mashquulsan yihiin inay yidhahdaan xukuumadda way dhacday taasaa maanta halkan u taagnaan ka doodaynay waxaan niri guddoomiya aan kula hadalno aan fadhiisanno ajendaha noo sheega doorashooyinka wuxuu ku saabsan yahay waa ajenda aana oo wuxuu soo qoro faalaska ah oonan waxba ka jirin markan ajendihii aan dhah nagala hadla guddoomiyihii wuu nagdhaga adeegay wuxuu alla qadaro waxaana sharciga waddanka ama adduunyada aana ka dhicin halkan uu ka sameeyo oo ka mid ah iyadoo hal qof ka doodin xukuumadda mooshin laga keenin oona wax caddeen lagu helin ina xukuumaddu waa dhacday yidhaah waxaa ugu fiicnayd guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisa inay guryahooda iska jiiftaan ee waa dhacday u yidhaahdeen marka hadda waxaa markhaati ka kaamerooyinka ay joogeen ee life la galaya xukuumaddu waa dhacda la dhahayo aana mooshin laga keenin oo dastuurka waafaqsaneen aana laga doodin oo xukuumadda marka la eeday ayna isdifaacin soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad siyaasadeed marka loo ego geedi socodka soomaaliya xilligan waxay ku jirtaa xaalad kala guura marka loo ego geedi socodka siyaasadda soomaaliya waana jaho kaloo soo korata marka ay timaado in golaha shacabka codka kalsoonida ay kala noqdeen xukuumadda ra-iisul wasaare khayre cabdulqaadir okey v o a muqdisho